gelinkii dambe ee maanta ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan guutooyinka ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa weerar culus ku qaaday saldhig ay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ka samaysteen deegaan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud oo dhaca bartamaha soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ah faacilka weerarka gaar ahaan taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab ayaa isla habeennimadan soo saaray bayaan kaasi oo lagu faahfaahiyey qaabka uu weerarka u dhacay iyo xaddiga khasaare ee haleelay ciidamada dowladda federaalka ee lagu beegsaday qaybaha hore ee bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta al-shabaab oo cinwaan looga dhigay murtadiinta oo lagu jibiyey weerar ka dhacay ceeldheer saddex iyo tobanka rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waafaqsanna dhanka miilaadiyada lix iyo tobanka oktoobar labada kun labaatan iyo afarta ayaa lagu yidhi ciidamada mujaahidiintu waxay maanta oo arbaco ah weerar qorshaysan ku beegsadeen ciidamo murtadiin ah oo dhaqdhaqaaq cadowtooye ka waday deegaano dhaca bariga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud weerarka ayaa ka dhacay deegaanka geerille ee hoostaga degmada ceeldheer halkaasi oy cadowga murtadiinta ahi ku dhibaateenayeen dadka muslimiinta ah iyagoo madaafiic ku garaacayay dhulka daaqa ah ee ay xoolo dhaqatadu ku nooshahay dagaal xoogan kadib allah ayaa jibiyey cadowgii murtadiinta ahaa waxayna dib ugu firxadeen goobihii ay markii hore ka soo duuleen taliska ciidanka mujaahidiinta oo tilmaamaya khasaaraha ka dhashay weerarka ayaa bayaanka ku yidhi waxaa inta aan xaqiijinnay dagaalka lagu dilay toddobiyo toban murtad kuwaasi oo labiyo toban ka mid ah ay cadowga oga carareen goobta dagaalka halka dhaawaca uu gaarayo koob iyo labaatan askari khasaaraha cadowgu intaasi waa uu ka badan karaa iyadoo xogtu ay weli tahay mid hor u dhac ah mujaahidiinta ayaa sidoo kale allah fadligiis dagaalka ku soo khaniimaystay hub iyo rasaas ay cadowgu ka carareen bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo sii socda ayaa lagu yidhi weerarkan ayaa qayb ka ah howlgalle xidhiir ah oo ay maalmihii lasoo dhaafay mujaahidiintu ka fulinayeen deegaanada dhaca bariga wilaayada galgaduud halkaasi oo ay ciidamo saliibiyiin ah iyo murtadiin dabadhilif u ah ka wadeen colaadaha shahaadolo dirirnimo ah oo looga soo horjeeda ku dhaqanka shareecada islaamka allah ayay mahad oo idil u sugnaatay guuleeyey addoomihiisa mujaahidiinta jab iyo guuldarrana dhaxalsiiyey cadowga islaamka iyo muslimiinta waxaan bogaadinaynaa geesiyada islaamka iyo halyeeyada mujaahidiinta ah ee difaacaya diinta allah iyo wilaayaadka islaamiga ah kuwaasi oo uu allah gacmahooda ku cadaabay cadowga islaamka qaybaha dambe ee bayaanka taliska ciidanka mujaahidiinta islamarkaana lagu faahfaahinayey dagaalka gelinkii dambe ee maanta ka dhacay duleedka ceeldheer ayaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadaysaa inay sii wadi doonto jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saaraysa cadowga horarka ah ee ku soo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya u sugnaanayso allah wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
ugu dambayntii weerarka maanta ka dhacay duleedka ceeldheer islamarkaana waxyeelada dhimashada iyo dhaawaca ah lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa ku soo aadaya toban maalin uun kadib dagaal lixdii bishan aynu ku jirna ee oktoobar ka dhacay isla deegaanka geerille kaasi oo lala eegtay ciidamo iskugu jira calooshood u shaqaystayaal shisheeye ah iyo kuwo ka tirsan dowladda federaalka bayaan isla maalinkaasi ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu xaqiijiyey dhimashada saddex iyo labaatan askari iyo dhaawaca toddobiyo labaatan kale kuwaasi oo iskugu jira askar iyo saraakiil militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana maalinkaasi soo qaniimaystay agab militari oo ay ciidamadii la beegsaday fagaaraha dagaalka oga carareen